bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal barayse faylaha ka dhawada qodobada warkaan hiraabnamanka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayt dhegaystayaal xildhibaan ku tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya oo ku hadlay toogashadii shalay maamul goboleedka puntland ka sameey deegaanadiis maamulka hirshabeelle oo sheegay in go-aan kala saaro doonaan haddii la qobday shadhigsig muqdisho madaxweyne guudlaawe ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble iyo madaxweynaha maamulka galmudug qoorqoor oo si wadajireen booqday dadkii dhaawacyada haayay oo lijay magaalada muqdisho weerarkii al-shabaab hiqaadii deegaanka wisil iyo dowladda soomaaliya oo ku hadalay shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho oo aragti ku dhiibiday shirkada tadowka qarankii maqnaanshaha maamulka hirshabeelle faahfaahin yala ku helaya shil baabul oo ku dhihi deegaanku tirsan warsheekh iyo faransiisko madeera iyo weliba uuse ka tilmaamay ciidamada jabuuti intiin howlgar ilaalay nabadda soomaaliya akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door corona shakhsiyaad dacangi oo ku nool koonfur africa oo diiday in halbilan iyo guursata migeel badan bariise fayla dhegaystayaal weliba waa bariise isniyawa taariikhda milaadigan weliba ee kabeeganta labaatiyo siyeedka labaatiyo siyeedka bili lixaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi weliba hana qodobadii warkaan hiraabnimonka door koroni haddana kadhawada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo faahfaahsan dhegaystayaal xildhibaan maxamed cumar dalaxa oo kumadda baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya weliba uuse ku hadalay toogashadii shalay maamul goboleedka puntland ka sameeyay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug weliba uus xusay in shalay hal qoys oo kumada reer shabeellaha hoose kuriilanka ku toogday puntland saaslimadana isla qoyskaas dadkumadana shalay ka dhamaday qarax maqaahi oo la kala beegsaday deegaan ku tirsan gobolkaas
marka imtixaanka adduunka nin dadka wax dilay ee walaalkooda u yahay ayaa dhinaca kalena kuwa la dilay maaragtay iyagana isla reerkii haddana meel kale oo si kala duwan maanta ayay dhacdadaasi oo mucjisada leh ayay u jirtaa maxaa yeelay kuwii maanta ee ku dhintay mareeri waxaa walaalahoodii qaar maarta la yidhi waxaa ma aragtay dilay kooxaha nabaddiidka kuwa puntland ayaa iyagana lagu dilay waxaa la yidhi nabaddiid bay ahaayeen waxay dilgeysteen ma aragtay marka waa cajaa'ibta waxyaabaha ee xaqiiqatan sida ay isu raaci karaan ee ay la yaaban yihiin ayay dadka badi maaragtay tani tusaale u tahay ilaahayse subxaanahu watacaala ayaana waxba u qarsooneyn ama agtiisa waxba ka qarsooneyn marka intii ay ku dhimato gacan baadila iyo tii xaq dara ku dhimataba iyo tii xaq ku dhimato maartay iyada intaba maartay ilaahay baan kolleyba u bandhigaynaa laakiin soomaaliya allaha usoo waramo ayaan leenahay dhibaatadan ilaahay subxaanahu watacaalana annaga dulqaadaan leenahay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun
afhayeenka maamul goboleedka hirshabeelle daawud xaaji ciro iyo weliba uuse sheegay in maamul goboleedka hirshabeelle iyo hasaarasa go-aan kala haddii shirkiisu ka muqanyo madaxweyne guudlaabe shirkaasay la qobda weliba uuse tilmaamay in maamulka cabashooyinka badan tabadahaya la baahanyay in la xaliyo cabashooyinkaas suus hadalka niki waxaa intaa sii dheeri ah haddii laysku dayo in shirka madaxweynaha oo howlo shaqo uga maqan dalka la yidhaahdo shirka ha sociyana runtii go-aan go-aano kale ayaa naga soo bixi doona hadduu ilaa yidhaahdo laakiin waxaan ku talin lahaa in madaxweynaha la sugo shirka lala sugo madaxweynuhu marka uu yimaadana kolley wiig madaxweynuhu maqnaa maaye lala fadhiisto wixii tabasho ah iyo wixii jaraana laga qanciyo annagu shir uga qaybgeli karnaa sida shirka annagu noo soo gaaray si lamid ah ayaan annagu fariinta aan u gaarsiinay fariintuna annagu qaabkan u gaarsiina waxay ahayd warbaahintii dowladdu ay lahayd hirshabeelle ayaan ku daawacnay waxaan ku daawacnay xafiiskii warfaafinta ayaa qeybiyey shirkaas inaan inagu ka qaybgelaynin waxaan rajaynayaa mar haddii madaxtooyadii qoraalkaas uu ka soo baxayna in mataqaanaa dadka uu quseeyo inay gaari doonaan ma jirto qoraal gaara aan u dirnay prime minister kulley annagu waxaan horta u aragnaa inay tahay xurmadarro waxaan annagu noo qalminna in lagu dhaqaaqay ayaa runtii inoo muuqanaysa midda labaadna runtii waxa ay tahay go-aanka xalay annagu aan qaadanay runtii waxay ahayd go-aan la rabay oo dad badan oo soomaaliyeedna runtii ay nagu bogaadiyeen laakiin waxaan ku cadaynay qoraalkeena inaan doogi doonno
warar iyo hel idaacadda raadiyo baydhabo weliba ay sheegaan in saraakiil ku tirsan xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda iyo wadaan dadaalka eedan sidii madaxweynaha maamulkaas lanka qanici lahaa intuusa ku qeybgala shirka madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha iyo xubnaha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkan weliba uu soo iclaamiyey mar hor ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ajandaha shirkan weliba waa in la dhammaystiro doorashooyinka dalka iyo jadooyinkii horey liskaray salamada weliba markaasi laafadaha in lah afjaraa wal kasta oo qalalaasa sheeni oo ku saabsan doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha galmudug maxa axmed cabdi kaariye qoorqoor weliba se wadajiri ambooqdana dadkii dhaawacyadahay ee shalay laakadejiye magaalada muqdisho kureed dagaalku dhiyi deegaanka wisil ee gobolka mudug dhakhaatiirta iyo maamulayaasha goobaha caafimaadka dhadhankii dadkaasi dhaawacyadahay ee weerarka al-shabaab qaadi deegaankaas weliba ay la tacaalaan xaaladda caafimaad ee bukaanadaas bukaanada qaar kumida dhaawacyada weliba ahaano eedan doran qeybta jirsho qeyb kumida dirsho iyo weliba lah ku waramah in dhaawacyo xalisay oo deyre welibana la dhakay cisbitaal shalgadiisan oo kiyaala gobolka banaadir cilo hogogaale oocilo hogogaale oo raadiyo baydhabo iyo hel weliba oo sheegana in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iska afgordeen in caafimaad banaanka lanqaada dadka xaaladii caafimaad ee dengliidata qoraal hakubay shalay isla madaxtooyada maamulka puntland weliba laki sheegay in madaxweynaha kaariye uuse go-aamiyey duulaanku dhanka al-shabaab silanku horseeda weeraradii hujaysan deegaano ku tirsan maamulkaas dhimashada iyo koronaaftii ku dhowaad labaatan qof dhaawacyadana weliba laha ku waramahay intii tiradantaasi ku badinta kureed markii baabuur laha ku boolila boqor how laka bar tilmaamay sidii goobi ku sunaan dadka deegaanka dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya welibayana si adag cambaaraytay weerarkii al-shabaab ee kaqaadi deegaanka wisil ee gobolka mudug tacsiini da dadka deegaanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya yuusuf cali adaala iyo sheegay in dowladda soomaaliya tallaabo adag ee ka qaadasa shakhsiyaadkii weerarkaasi bilaaway argixisada al-shabaab waxay xalay weerar fulaynimo ah ku qaadeen magaalada wisil ee gobolka mudug magaaladaas oo ah magaalo soo kobcaysay dad shacab ah oo ma aragtay runtii horumar ka shaqaynayay oo nabadgelyo ka shaqaynayay oo waxbarasho ka shaqaynayay oo dad maaragtay diineed ah ayay habeennimadii baabuur ku weerareen xalay iyo maaragtay maleeshiyaad hubaysan waxaan rabaa marka halkan marka hore inaan ugu hambaliyeeyo shacabka magaaladaas degan iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka kuwa galmudug iyo ciidamada mxuua xoogga dalka sidii geesinimada lahayd ee ay isaga caabiyeen weerarkaas argagixisada iyo sidii ay u jebiyeen iyo sidii ay u beeneeyeen doonistii argagixisadu ay doonaysay in magaaladaas ay muxuu ahaa qabsadaan oo dadka magaalada ku nool iftiinka ay ka damiyaan waa wax lagu yaqaanay waana ku siran yihiin muxuu ahaa al-shabaab dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ku nool wisil oo maaragtay ay u haystaan inay yihiin dad si fudud intay u qabsadaan ay maaragtay u adoonsan karaan marka aad iyo aad baad runtii geesinimadaas muxuu ahaa u mudan yihiin in loogu hambalyeeyo looguna bogaadiyo marka labaad waxaan rabaa halkan inaan tacsi uga diro dadka shuhaadada ah ee halkaas ku shahiiday ciidamada muxuu ahaa qaybahooda kala duwan ka mid ka ahaayeen iyo dadka shacabka intaba runtii waa geesiyaal u geeriyooday qarannimada waa geesiyaal u geeriyooday sharafka ummadda soomaaliyeed waa geesiyaal u geeriyooday muxuu ahaa u adeegidda diinta islaamka iyo ka hortegista ficilada baadilka ah ee shareecada islaamka khilaafsan ee al-shabaab iyo kuwa la midkaya ay caadaysteen magaaladaas oo runtii aan tegay toddobaadkii hore dad dhiiran oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo aqoonsan cadowgooda ayaa joogay dad sidaas u dhiiranna waa adag tahay in argagixisadu ay ka adkaadaan waa dad caqiido adag leh oo ay adag tahay inay madhnabaabiyaan marka dadka wasiilna waxaan leeyahay iyo guud ahaan dadka gobolka runtii waa mahadsantihiin sida aad isku abaabusheen caqiidadiinna ayaa ka adag xooggiinna ayaa ka adag al-shabaab iyo waxa lamid ka ahna idinma qabsan karaan intaas ka sokow dadka dhaawacyada ah waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo dabcan dadaal baa socda muxuu ahaa dowladda galmudug iyo dowladda federaalkuba ay wadaan madaxda qaranka iyo madaxda galmudug iyo dadka deegaanka intaba runtii muxuu ahaa jawaab ku filan arrintaas in laga bixiyo muxuu ahaa dadaalkeeda ayaa socda marka si shaksiya ayaan rabaa dadka inaan maaragtay deegaankaas degan ugu baaqo inay midoobaan inay iskaashadaan inay gacanta isqabsadaan dadka soomaaliyeed guud ahaan waa inay ogaadaan deegaankaas wasil waa deegaan muhiim u ah muxuu ah gobolada waqooyi bari iyo kuwa waqooyi iyo dalka oo dhan waana taas sababta argixisadu ay isugu dayaysa inay qabsadaan laakiin dadka reer wasiileed naftooda oo keliya difaacu ma aha waxay difaac u yihiin dadka soomaaliyeed oo dhan iyo wadamada deriska ah qaarkood ayay maaragtay muxuu ahaa difaac u yihiin oo ay ka hortegayaan sharta argagixisadu ay la maagan tahay marka muxuu ahaa waxaan u baahannahay in aan garab istaagno dadkaas dhammaanteen u ducayno dhaawacyada caawinno muxuu ahaa isla markaana dhiirigelinno dadaalka halka ay ka wadaan marka aad iyo aad baa umahadsantihiin
faahfaahin dheeraada iyo weliba lukulaha ee shilbaabul ee shalay galab kudhiyi xaafad ku tirsan degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle kaasay oo sabab khasaare dhaawac iyo khasaare hantiyadeed shilkaasi iyo weliba kooyi kureed markii iska dhiyeen lama baabuur oo soomaalidan kasaas langrusal iyo baabuur kale oo noosha ee baabuurta xamuulka qaado ee t m xili lamaadaysay baabuur si xawli ee ka dareereen walibaniyo maraana agagarka xaafadda fagax ee degmadaas goobjoogyaal la hadal idaacadda weliba xaqiijana shilkaasi ka dhaawacmeen ilaa shan qof oo saarna langaruusalle oo ka jaray qofka daraawalka hayo baabuurka wadi dhaawadii dadkaasi iyo weliba laga waramahay in lanqaadiya caasimada soomaaliya iyo muqdisho dadka waliilada hadeertii iyo gurmud weliba deg deg ee fiday dadka deegaanka welibana goobta falka ku dhiisay degdegah ka diray dadka deegaanka oo garabsiya dadkaas sawiro lahka qaadiya baabuurka laangaruusalka iyo weliba ku muuqday burbur xoog leh oo hakadeelay shilkaas deegaano badan oo hoosseedo degmada warsheekh weliba marar nooca ku dhiyay shilalkan lemada shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho weliba aragtidii oo kadhiibidana shirka la filahayay in caasimadan ku furma ee hogaamiyaasha maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo gobolka banaadir iyo ka muqnaado ka shirkaas madaxweynaha maamulka hirshabeelle ee guudlaawe
wallaahi annaka ahaanteen horta waxaa ka filaynaa horta shirka hadda oo wax fiican soo saaray waa rajaynaynaa midaas ma garatay laakiin insha allah waxaa rajaynaynaa in oo nagu soo aado arrimo oo aad u wanaagsan oo nagu soo aado si oo dhallinyarada oo wax oo waddanka ugu tarto in oo waddankeena oo horumaro oo heer gaaro waa rajaynaynaa maxaa yeelay midaas horta dhallinyarada ayaa waddanku faa'iideynayay maadaama garab aa helno midaas waa ku faraxsanna insha allah wallaahi rajo aad iyo aad u weyn ayaan ka qabnaa maadaama ra-iisul wasaare rooble muddo kooban a soo haysto maadaama uu haddeertaan doorashada isu soo dabriday marka waxaa rajaynaynaa baaqaas in ay ka soo qayb galaan mucaarad iyo muxaafid iyo dhallinyaraba waxaana ani ahaan haddaan iska hadlana shirkaas wuxuu noqon doonaa midkii aayaha dalka uu ku wanaagsanaan lahaa marka yaa madax dhagax la noqon ha laga soo qaybgala shirkaas waa mid shacabka soomaaliyeed anfici doono wallaahi waxay ku dhammaystirmi doonaan haddii loo hoggaamsamo ra-iisul wasaare kheyre arrintii uu wato ma ahan siyaasad ma ahan qabiil ma ahan farmaajo marka waa shir aayaha loogu hadli doono waxaan rajaynaynaa in shirkaas laiskugu yimaado biidni illaahi alkariim nabad ayay ku dhammaan doontaa soomaaliyana ha noolaato horta aniga aragtidooda horta aadaan u soo dhawaynayaa shirka shirka waxaan u rajeynaa inuu kuulaysto ku-ulba waxaan u rajeynaa sidaa ka warqabtiin doorashaas hoo dhow marka waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto waxaan ka codsanaa maamul goboleedada inay shirka macnaha ay ka soo qayb galaan masiirka wadanka ee u duraan in macnaha iska dhaafaan shaksi hebel hebela taageera marka waxaan leeyahay soomaali hasi raacdo madaxweynayaasha waxaan ka codsanaa inay shirkaas yimaadaan hirshabeel waxaan leeyahay wixii cabasho ah shirkaas ka sheega hirka ka soo qayb kala soomaali oo dhan waanay fiirsanaysaa marka shirka waa muhiime soomaali waa waa markii keliga ay kuulaysan laheed waay dowladdan waxaan leeyahay cabashada madaxweynayaasha hala qaato waayo ra-iisul wasaarahan aad u mahadsan yahay hooshuu haayo halkiisaa ka sii wada magacay waa maxamed xasan cabdulaahi aad iyo aad umahadsantiin haddii aan ka hadlo arrinkan taagan ra-iisul wasaaraha aad iyo aad u mahadsan yahay inuu maamul goboleedyada iyo maamul gobolka banaadir waa haddii aa dhankan hirshabel haddii aan ka hadlo hirshabeele waa qasab inay kasoo qayb galaan shirkaasi waa inay ka dhiibtaan ra'yigooda waxay tabanayaan shirkaasi inta la joogo haddii aanaa dhalinyarta gobolka banaadir waxaa sugeyn waa shirka waxaa ka soo baxo
madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya francisco madera weliba uusan jamhuuriyadda jabuuti ka amaanay kaalintii ka qaadatay nabadda ilaalinta iyo mas-uuliyaddii iska saartay maamulka deegaanadii lan egmaday madera ayaa weliba madaxda iyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti si wadajireenka bogaaday garab surmowka walaalaha soomaaliya iyo la shaqeeyowka ururka midooda afrika iyo daneeyowka xasiloonida geeska afrika ciidamada jabuuti oo kusugan bartamaha soomaaliya weliba danjiraha midooda afrika ee arrimaha soomaaliya waana madaxa howlgalka amisom kala dardaaramay intay sii kordhiyaan howlgallada iyo gudahidowka waajibaadka saaran jabuuti weliba kumidata dalal badan oo kiyaboohi ciidamada soomaaliya ee kusugan gaar ahaan koonfurta gaar ahaan bartamaha soomaaliya welibana dagaalo kala jarana al-shabaab weliba kumidayn dalal badan oo ciidamadii handiri soomaaliya sida burundi uganda kenya iyo jabuuti meelo warkaasi dhegeystayaal siinkokoyaha iyo raabnimaadan weliba idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka dadan badan hanka wiin ilaaliyowka dhaqanka afrikaanka iyo weliba siwiin dhalilana qorashaha iyo dowladda koonfur africa ka taageertay in hanraabtay oo guursada koran migeel badan hal mar keliya balse brofesor caanka ee mawduucun iyo weliba siwiin la yaabay qorashaha laka tilmaamay koola kaxoojow sinaanta magaalka iyo bilaanta weliba uu saray bulshooyinka afrikaanka diyaar mage in iyo qaadan walaagasay dowladii habandhigtay oo keedan in dhaqankii soo jireenka hay la bedelo dhaqan cusub linsheena dalka koonfur africa weliba laka tilmaamay intuu sukumaday wadamada leh dastuurka xorte walibana ogolaaday guurka dadka isku jinsigae oo ah in migeel migeel guursada kor bilaameytan iyo guursada korta migeel badan brofesor kokumada ganacsatada waana ejela caange oo ku nool koonfur africa islamarkaana qaba afarxaas weliba uu sukumad ee shakhsiyaadkan ololeyahaya in la korjeysado qorshaha dowladda warkii dhegeystayaalisan kula dareertan hiraabnamaadun idaacadda raadiyo baydhabantan inkeegye intana ku kulmaana war kun war lamid eh amaana allah